waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali
doctor marka haddii aad fiiriso dadkeenna soomaalida ama afrikaanka east africa iyo dhaqanka aan wadaagno marar badan ma danayno baadhitaanada joogtada ah ee ama indhahoo kale ama xubnaha muhimka oo kale aan la daba soconno siyaabaha marka cudurkan oo kale qofku uu ku ogaan karo ama uu kula socon karo maxay noqon kartaa mother horta dadkan aad xustay ee afrikaanku waxay ka mid yihiin marka laga hadlahayo etnic groubiska cudurkan sida khaaska ugu dhaco dadka ilaah baa u kala sameeyey qaarkood inay cudurada u nugul yihiin qaarkood u adkaysan yihiin dadka afrikaanka ay dadka gulukoomadu ay ku dhacdo ayuu statistikada adduunka u qorahayaa inay ka mid yihiin sida eshiyaanku ay ka mid yihiin marka maadaama aysan ahayn cudur calaamado fara badan oo la garan karo leh uusan ahayn waxaan dhihi lahaa dadka jooga meel facility leh oo heer caafimaad nidaamkiisa caafimaadka uu shaqaynahaya ah inay inay haddiiba ay ku jiraan dadkii laga yaabo inuu cudurkan ku dhici karo inay isbaaraan haddaysan ku jirin xitaa qofku afartan hadduu gaaro waxaa fiican saddexdii sanaba mar inuu ishiisa rutiin icheck ku sameeyo oo issoo baaro maxaa yeelay rutiin icheck markuu ku sameeyo ee lasoo baaro waad caafimaad qabtaa waxba uma baahan in lagu yidhaahdo iyo in lagu yidhahdo sanad dambe soo noqo ishaada indhaan ishaada waan la soconaynaa dee labadaa mid un bay noqonaysaa marka rutiin icheck qofku inuu sameeyo ayaa ayaa muhiim ah waana tan hadda tan aan wiiggan socota ee qoomiyadahoo dhan la gaarsiinayo wacyigelin ah cudurkaas wuu jiraaye ka warqaba marka fursaddan baan u imid si aan dadka aan u gaarsiiyo ay ula socdaan
waan gartay qofku haddii uu sida ka soo qaad aad sheegtay familkiisa qoyskiisa haddii ay jiraan dad ama indhahoo kale waxyaaba ka qaba ama cilada ka qaba si gaara arrimahaasoo kale ma ma noqon kartaa inuu gaar inuu si gaara usii baraarugo kale waalidkaoo kale hadday wax jiraan maxaa yeelay haataa waa waataan sheegahayy haddii waalidkaa uu qabo ama walaalada qof kamida u qabo ama xitaa waalidkaa aabbaha hooyada waalidka kama wada adeerka iyo abtiga iyo haddii cudurkan hadda ka hor ay qabeen ama intaa taariikhda baarto ay jiraan dad qoyska kamid ahoo indhabeelay indhabeele iyagoon da gaarin dee indhabeele hadday jiraan adigu waa inaad u tagto dhakhtarkaaga u tagto g bgaaga u tagto ood dhahdo waxaan u baahanahay indhaha inaan iska baaro ama aad u sheegto gbiga naftiga dhahdo waxaan soo ogaaday cudur laska dhaxlo inuu jiro qof qoyskan kamid aho indhaha hadda kahor beelaa jira marka inaan iska baaraan u baahanahay waa laga maarmaan adigu haddii aad qabto cudurkaa lagugu sheegana caruurtaada inaad ka baadho iyagana waa laga maarmaan inkastoo caruurtu intay yar yihiin fursadu ugu dhacahayo ay ka yar tahay dadka waaweyn haddana mar waalidku hadduu qabo caruurta naftigeeda in la geeyo dhakhtarka lasoo baaro way fiican tahay si xaaladooda loola socdo
midda kale intaan dawadiisa aan u soo gudbin waxaa jira dad badan oo indhaha kale ka sheegta xataa carruurta yarka ha noqdo oo ama ha noqdo waxyaabahan aadka loo badsaday ee t v-ga kombyuterka telefoonka aadka loo fiirsanayo ama siyaabo kaleba ha u waxaysnaatee indhaha qofka oo si deg dega indhihiisu isu bedelaan xagga aragtidu maxay iyadu xidhiir la leedahay
waa laba arrimoodoo kala duwan waxyaalahan hadda qalabkan la isticmaalo ama kombyuutarada ama smartphoneka waxyaalaha lagu fooraro dhibaatooyin kaleo xagga indhaha way u keenaan laakiin gulukoomo uma keenaan dhibaatooyin kaleo indhaha u keenaan oo hadda dhibka ugu fara badan ee adduunka ama dhakhaatiirta indhaha loo yimaado ugu fara badani waa indhaqaleel qofkii indhuhu qalalahayaan indhaqaleelkuna waxaa la socda simt calaamado fara badan baa la socda indho olol baa la socda indhihii gududanaya la socda qofkiioo daalahaya markuu wax akrinaya la socda marka indhaqaleelkaas oo waagii hore lagu yaqaanay dadka waaweyn hadda caruurtana aad buu ugu badan yahay marka smartphoneka iyo waxyaalahan yararka ee screenka lagu fooraro indhaqaleelkaas bay keenaan waxay kaloo keenaan daal bay keenaan oo qofka indhaha u ka daalahayo waxay kaloo keenaan oo weli hadda research ka socdaa oo dadka qaarkiisa ay sheegahayaan oo research fara badan laga sameeyey in generationadan hadda soo kacahaya ee soddonka sana ugu dambeysay soo kacahayay haddaad fiiriso ukyaale wada qabaan marka waxaa jira culummo xagga indhaha ku saabsan oo researche ay sameyn ku doodahaya qalabkan cusub iyo kombyuutaradan waxaan kar fadhiyo ayaa carruurta ku keenay inay mataqaana wada short site noqdeen kuwasaa ku doodahaya jira laakiin gulukoomo ma keenaan waxaan lagu fooraro
doctor haddaan inagoo gabagabadii ku soo dhow haddaba cudurkan daweyntiisa qofka uu ku dhaco maxay noqonaysaa sida looga daweeyey daweyntiisa intaanan u gelin hal daqiiqo baaristiisu horta waa cudur baaristiisu ay fududahay ma dhib badna markuu qofku dhakhtar ka tago waxaa la baarahayaa bresharkiisa indhaha la fiirinahayaa heer kamarahayna markii la ogaado hadduu kor u kacay oo shaki u jiro inuu bresharka uu kacay ah waxaa la baarahayaa aragtidiisa dhinacyada ah oo aragtida dhinacyada waxaa jira intaas fogaan intaa la eg baad u baahantahay inaad wax ka aragto waxaa kaloo haddana soo baxayba waxaa sawir laga qaadahayaa neerfaha neerfaha isha iyo isku xira maskaxda ayaa sawir laga qaadahayaa sawirkaa laga qaadaana tusahaya haddii wax dhibaab jiro marka hadday soo baxdo qofka gulkoomo inuu qabo waxaa lagu daaweyn karaa waxaa la daaweynaya horta waa isha inta dhimata maahe inta fayow baa la ilaalinaya marka isha inta fayow la ilaalinayo waxaa la daaweyn baa loo qoraya daawooyin indhaha lagu shubo oo drobs ayaa loo qorayaa daawooyinkaana kolba nooca cudurka qofka qaabka u hayo ayay ku xiran tahay kuwa subaxii la qaataa jira kuwa habeenkii la qaataa jira kuwa laisku daro habeenkii iyo subaxiiba la qaataa jira marka qofka qaabka laho daawada u qaado waa inuu u qaato badanaa daawooyinka la qaatana daawo la joojiyo ma aha waa daawo u baahan in waqti si toosa loo qaato la joojinin dad waxaa jira daawada ay shaqayn weydo oo wax u tari weydo dadka waxaa lagu sameeyaa leyser baa lagu sameeyaa oo meelihii isha qaybteeda hore aheyd xirmay ayaa leeser lala soo dhacaa leeserkaas baana soo fura si ay biyihii meeshii ku istaagay ay u wareegaan hadday taa shaqayn weydo qalliin baa la sameeyaa marka saddexdaa nooc ee daawada ah inta way jiraan
biyahan biyahan wareegaya biyaha wareegaya haddii ay ay bannaanka u soo baxaan masalan ama ay gudihii ku jiraan ma kala duwan tahay dhibkooda masalan biyahaas
biyahaas kuwaan inagoo aragna maaha ilinta maaha biyuhu waa biyo yar oo isha qaybta hore isha structurekeeda meelo kamid ah ku wareega weeye waa biyo isha quudiya oo unug yar yar oo meesha indhaha ku dhex yaala ku dhex wareega weeye marka reydka ay biyahaas ku wareegahayaan baa loo baahan yahay inuu ahaado reyd la yaqaano haddii reydka ay ku soo baxahayaan uu ka bato inta soo gelaysa marka way marka uu bareesharku dhacayo laakiin biyaha ma aha kuwa ilintaan arkayna ma aha mar walba way wareegahayaan laakiin haddii loo baahnaa labadii laba daqiiqo inay ku wareegaan haddana marka bareesharka kor u kacaan ay ku qaadato siddeed daqiiqo marka waxay keenaysaa inuu cadaadiskii isha uu kor u kaco
ugu dambaynta dadka soomaalida ee ku dhegaysanaya iyadoo aan ku jirno toddobaadkii wacyigelinta cudurka gulukomada ee caalamka maxaad si kooban cudurka adoo xoogga saaraya aad kula talin lahayd fariinta aan kula talin lahaa aan u sheegi lahaa waxay tahay haddii aad ku jirto dadka laga yaabo cudurkaasi inuu ku dhaco dabcan dadka afrikaanka waa uu ku dhacaa haddii aad qabto kaadimacaan balaar bareesha ama daawooyin kale aad qaadanaysay tuhna hadduu ku galo indhahaaga aragtidooda dhinacyadaha inaysan inaysan sax ahayn waxba ha sugin afartan haddaad gaadhay dhakhtar aad optometris aad indhahaaga ha la baaro kadibna hadduu jiro tuhunah cudurka inuu ku hayo sbeshaalista lagu dirahayaa dadka markaa fasilitiga haysta ee dibadaha jooga iyo afrika naftigooda dadka jooga ee maanta naftigooda fasiliti haysta indhaha ha iska baaraan haddii ay dareemaan aragtidooda dhinacyadu inaysan sax ahayn marka cudurkani waa cudur ka hortag iyo dabagal u baahan laakiin wixii isha dhibaha gaaray gadaal lagama sixi karo
kaasi wuxuu ahaa doctor cabdililaah maxamed xaashi oo nooga warramayey arrimaha cudurka gulukoma oo isagu toddobaadkiisii haatan wacyigelinta lagu jiro aaday aad umahadsan tahay doctor aad baa umahadsan tahay maxamed madan adiga iyo bahda s b s ee laanta af soomaaliga aad baa umahadsantiin
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali